haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka ah waxaa garwe nooga soo diray wariyaheenna nuux muuse birjaab
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe arrimaha aan ku eegeyna waxaa ka mid ah wax kabeddelka dastuurka ah iminka horyaalla baarlamanka puntland oo ay ka doodayaan caqabadihii ka dhashay ama waxyaabihii ka dhashay maalmihii ugu dambeeyey iyo sida xal loogu heli karo waxaa igala qaybgalayaa barnaamijka wasiirka arrimaha diinta cadaaladda iyo dastuurka puntland maxamed cabdiwahaab axmed xildhibaan cabil xasan daad oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka puntland iyo xildhibaan hore burhaan aadan aw cabdi kusoo dhawaada marka hore barnaamijkeena martida ee barnaamijka waa dhowaa nuux waa dhowaa waad mahadsantahay waa dhowna waa dhowna aad baa mahadsantahay waa dhowna ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro wasiirkaan rabay inaan ku hormaro maxamed cabdiwahaab waxaan rabay inaan weydiiyo hadafyada ugu waaweyn ee dastuurka wax looga bedelayo oo xukuumaddu ay usoo gudbisay ama sababaha ugu waaweyn maxaa ka mid a wasiir bismillahi raxmaan raxim nuux horta waa mahadsantihiin idaacadda v o da iyo mas-uuliyiinta kale xildhibaan burhaan iyo xildhibaan hore xildhibaan cawil iyo xildhibaan hore burhaan waa salaamaya dhammaantood asxaabta saaxiibaday ah sidaan la soconno nuuxo horta barnaamijkan puntland waxay ubaaqday nidaamka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod oo ah himilo wakti dheer la sugaayey ilaa maanta puntland la asaasay oo ay ahayd saddexdii sano ugu horreysay aasaaska puntland lagu qabto saddex iyo labaatan sana buu geedigaas qaatay in hadda la gaaro arrintan dastuurka in wax laga bedelayo dastuurka o dhan wax bedeli mahayo arrintan waxay ku timid soo jeedin ka timid ururada siyaasadda ee puntland taas oo ururada waddanka diwaan gashan oo broseska siyaasadeed maray iyo dadka kale oo reer puntland oo liidka ah tala badan oo ku imaanaysay oo oranaysay dastuurku wuxuu qabaa saddex xisbi inuu yeesho dalku marka doorashada dowladahaasoo in saaxadda siyaasadda la ballaariyo oo dad badan iyo aragtiyo badan oo kala duwan iyo ururo badan oo kala duwan ay ka qayb hadda arrintan saasi xukuumadduna midday kala tashanaysay dadka reer puntland iyo ururada siyaasadda iyo dad badan oo iliida waxay ururada siyaasaddu arrintaas soo gudbiyeen oo soo codsadeen bishii nofembar labada kun iyo labaatan iyo labadii xukuumadduna waxay gudbisay bishii may oo ay arrintaas ay u gudbisay golaha baarlamaanka marka horta arrintan saasay ku timid dastuurka la furayaa iyo waxa weeyaan geedi socodkana waa laba arrimood isku xiran arrintan marka haddee xukuumadda soo jeedin bay leedahay waana arrin dastuuriya dastuurka laftiisa qoraya in dastuurka wax laga bedeli karo dastuurka wuxuu ku dhisan yahay latashiga bulshada iyo rabitaanka bulshada uu ku dhisan yahay dastuurka oo dhanna wax laga bedeli maayo qodobka afartan iyo lixaad qaybtiisa b farqadiisa b oo odhanaysa xisbiyadu saddex ha noqdeen waxa la soo jeediyay in shan laga dhigo hadda dastuurka ogol in xukuumadda soo jeedin soo jeedin karto haddii dastuurka wax laga bedelayo dastuurkeenu qaybaan wax laga bedeli karin ilaa afka dadweyne loo qaado oo qaybaha ka hadlaya arrimaha diinta iyo haykalka dowladda iyo luuqadda iyo maabka iyo calanka iyo calaamadda iyo waxyaalaha mabaadi'da ah hadda ilaa afti la gaaro wax lagama bedeli karo laakiin qaybaha dastuurka arrimaha maamulka oo idaariga ah wax waa laga bedeli karaa soo jeedin iyo habraac sharcigaabana loo marayaa qofka boqol soo ayaa qeexaysi waxa looga bedelayo saddex qaab waxa looga bedeli karaa kow inay xukuumaddu soo jeediso proposal ama soo jeedin kadibna baarlamaanka ay u gudbiso labo saddex iyo toban xildhibaan oo shan meelood meel golaha baarlamaanka saddex iyo toban xildhibaan oo keliya ayaa soo jeedi kara in wax laga bedeli karaa dastuurka qodobada maamulka ku saabsan wax bedelka la ogol yahay iyo midda saddexaad waa shan kun oo qof oo dadka reer puntland ah inay soo gudbisadaan petition saxiixan oo caddaynaya saddexdaa qaaba waxbaa looga bedeli karaa marka xukuumaddu xaq bay u leedahay inay soo jeediso waana soo jeedisay baarlamaankuna xaq bay uleeyihiin inay ka doodaan ama diidaan ama yeelaan arrinta wax laga bedelayna waa arrinta ah meesha xisbiyada ay ahaayeen saddex in shan laga dhigo si loo ballaariyo saaxadda siyaasadda iyo dad badan oo reer puntland si uga qayb qaataan barnaamijka demokratationka iyo doorashooyin qof ucodee puntland marka arrintan halkaasi ka timid la tashi bay ku timid haddana way cor taallaa golaha baarlamaanka waana arrin dastuuri ah xaq bayna uleeyihiin inay wax ka bedelaan ama diidaan ama yeelaan inay ka doodaan xaq bay uleeyihiin xukuumaddu inay soo jeedisana xaq bay uleedahay duruuftaas baana keentay in barnaamijkan geedi socodka dimuqraadiyadda puntland u hirgalo in loo ogolaado dad badan inay qayb ka noqdaan ururada siyaasaddaas soo jeediyey oo soo gudbiyay dadkana waa lagala tashaday
waaga guusir waa mahadsan tahay xildhibaan cawil xasan daadan waa inaan u gudbo xildhibaane hadda idinku idin hor yaallaa dastuurka arrimo badanna aad maalmihii ugu dambeysay waa ka hadlaysay oo arrintan ku saabsan
aada iyo aad baa umahadsan tahay nuux waa salaamaya wasiirka iyo xildhibaan burhaan iyo dhegeystayaasha waa run horta dastuurku sidiisaba waa heshiis bulsho waxna waa laga bedeli karaa waxna waa laga dhimi karaa waxbaa lagu dari karaa maaragtay waa si si walba marka loo marayo sifooyin sharciga sidaa hadda wasiirku sheegay qodobka boqol soddon iyo sagaalaad farqadihiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaadna ay qeexayaan haddii loo maro habraacaas si sharciga ah waxaan anigu dee qabaa si saxa inay tahay oo aan waxba dhibaato aysan lahayn laakiin waxyaalaha meesha ku gadaaman oo mushaakilka keenaya oo xalka u baahan waxa weeye sideedaba markii wuxuu iyagoo saxa haddana uu khilaaf ama dhib uu yimaado waxaa la rabaa in qaab fiican oo wadahadal ah oo wax isku jiijiida oo wax isfahamsiin iyo isqancin iyo cid kastoo wax tabanaysa in laga dheexo khaasatan markii wuxuu hay-ada sharci iyo barnaamijka ay joogaan laakiin hadda waxaan ugu aaminsanahay dastuurka xaqa bay u leedahay xukuumaddu inay soo gudbiso oo golaha wakiilada usoo gudbiso iyadoo qodobkaa raacaysa golaha wakiiladuna xaq buu uleeyahay inuu arrintaas ka doodo oo ama diido soo jeedintaas ama aqbalo haddeertaan sidaa aad la socoteen yani dhibaataa ka dhalatay runtii furitaankii dastuurka markii la furayey dhibaatadaas ka dhalatayna waxay ahayd mid laga daaqsan karay ama maaragtay dhinaca dawladda ha ahaato ama kooxihii kale oo maaragtay kasoo horjeeday ha ahaadeen laga daaqsan karay oo wax micnaha oo hadda ay ku fadhido oo aan maanta bulshada u sheegi karna aysan jirin laakiin muhiim dastuurka innagaa leh wixii aan rabnaana ka bedelan karnaa sidii aan rabnaana wax uga bedelan karnaa laakiin waxaa loo baahan yahay cid walba siday iyadu wax u rabto inaysan wax uga bedelan sida saxdaa uu ku saxsan yahay oo uu isaga laftigiisu qorayo in wax looga bedelo taasaa muhiima marka waxaa moodaa in ay jirtay kalsooni daro iyo dabcan waktiga waktiga oo gabaarsi ayaa laftigiisii oo kalsooni xumadu ay ka imaanaysay iyo isqancin la-aan aan dadka is siyaasiyiinta mucaaradka ahi dad maaragtay dee cirka kasoo daatay maaha waa stakeholders qof haddaan dawladda mucaarad lahayn ama cid kasoo horjeeda ama aragtideeda aragti ka duwan cid aaminsan aysan jirin dee dabcan dawladnimada iyo dimuqraadiyadda aan ka shaqaynayno baan waxba ahayn marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye waxay ahayd hawshaasi in loo galo si wax walba oo maaragtay u baahan xayaabo tir loogu sameeyo marka taasaa dhimayd baan anigu isu leeyahay
waxgaag arrintan sida muuqatay waxaa ka dhashay colaadihii ugu dambeeyey magaalada garowe oo hadda markii ugu horreysay colaad noocaanahi labaatan sano aysan ka dhaceen caasimadda dadkan way ka soo horjeesteen waxaan rabaa inaan u gudbo burhaan aadan aw cabdi oo horey uga tirsanaa baarlamaanka puntland isaga laftirkiisa in badan ka hadlay arrimahan burhaan adiga sidee kuga muuqataa bismillahi raxmaan raxiim waa salaamayaa nuuxu waa ku salaamayaa wasiirka iyo xildhibaankana waa salaamayaa salaanta bacdi waxa weeye wuxuu mar haddii ay yihiin wax qoran oo dastuuriya in waxna lagu darin waxna laga laga dhibin bay ku fiican yihiin anigu marka arrintaas waxaan leeyahay sida hadda ay u sheegeen qodobka boqol soddon iyo sagaal ayaa dastuurka ka hadlaya farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad iyo farqada saddexaad ilaa afraad waxa weeye sida uu qoran yahayna waxay tahay waa wax hadda dee la wada garanayo wasiirka waa joogaa xildhibaankiina waa ujeedaa annana waa noognahay raggii wax ka dejiyay baan kamid ahaa marka ilaa iyo hadda waxaa hirgalay baarlamaanku hawsha ay galeen ilaa iyo hadda wax qodobka keliya oo ansaxay wuxuu yahay soo jeedintii golaha xukuumadda oo ah qodobka farqada koowaad in xukuumaddu soo jeedin kardha waa sax in golaha baarlamaanka shan meelood oo meel soo jeedin kardhana waa sax in shan kun oo mabaadir soo jeedin kardhana waa sax xukuumaddaa soo jeedisay qodobkaas soo jeedintu waa ansaxay laakiin hadda baarlamaanku waxa ay fureen ma jiro qodobkaasu ma ansixin sidau suma ansixinna haddaan aqriyaya iyo xildhibaankuna waa ogiya dadkao dhanna waa ujeeda waxay tahay marka la soo jeediyo oo shantaas saddexdaa meelood meel ka mida uu ka yimaado dastuurku waxay noqonaysaa in golaha xuku in golaha baarlamaanku arrintaa la hoos keeno golaha baarlamaanku guddigu u qabanayaa sida dastuurka ku cad guddiga uu qabanayaana ma aha mid guddoomiyuhu mid guddoomiyuhu waxa weeye isagu keligii qaban karo suwa ka qaban karo maaha waxaan ognahay gudoomiyuhu in isagu suwa ka waa baarlamaanka waxaa ku qoran baarlamaanku guddi bay u qabanayaan baa ku qoran gaara baarlamaankaa la yidhi guddoomiyaha qaban kara lama oran hadday iyagu wakiishaani waa meesheeda taasu markay dhacdo guddigaas waa soo falanqeynayaa sida ku cad meesha markay soo falanqeeyaanna waxay kusoo celinayaan nin wixii ay arkeen baarlamaankay kusoo celinayaan baarlamaanku cod haldheeriya buu wuxuu ku ansixinayaa markaas in awareness lagu sameeyo oo dadweynaha loo gudbiyo muddo bila in la baafiyo muddo bila marka la baafiyo oo muddadaa bilku ay dhammaato oo dadkii fahmaan wixii laga hadlayey ayaa baarlamaanka haddana la horkeenaya ku cad qodobadaa afartan iyo afar xildhibaan baa markaa u codaynaya qodobka wax laga bedelayo markaa afartan iyo afar xildhibaan baa u codaynaya halkaa marka meeshiisoo meeshiisoo inay xildhibaanadu u codeeyaan oo dadweynaha u gudbiyaan ahayn baa hadda waxa loo bedelay meeshii afartan iyo afarta ku jidhay ma sheegayso dastuurku taa ma sheegayo hadda codka shalay la galay oo soddon iyo afarta xubnood ay galeen waa soo jeedi waa waa codayntii loo codayn lahaa dadweynaha in bil loo bandhigo laakiin kii lagu furi lahaa oo lagu furi lahaa oo qodob lagaga bedeli karay oo la oran lahaa iyada shan baan ka dhignay ama afar baan ka dhignay waa marka bil kabacdi baarlamaanku ay sugaan oo dadweynaha u bandhigaan oo la baahiyo oo lagu soo celiyo baarlamaanka afartan iyo afar xubnood oo xitaa afartan iyo saddex aan lahayn ay u codeeyaan wey sidaa daraaddeed soo jeedintii waa baa ansaxday laakiin wax codayn la yidhaahdo ma ansixin guddiga haddana waxaan xusayaa inuu guddiga dhexdiisu qaybis casishay marka iyadoo shaqadii lagu jiro guddiga haddii qaybis casishay taasu ansax ma noqonayso guddiga ansax ma noqonayo guddigiina baarlamaanka hortiisa lagama qorina suuqa macnihi guddoomiye wuu magacaabay laakiin de waa in baarlamaanka la hor dhigaa waa inay baarlamaanku isqoraan sida loo guddiga loo dooranayo waa inuu tobanka xubnood oo guddiga oo baarlamaanku ka kooban yahay xubinba laga keenaa mid sidaasuu ku ansixi karaa wax ansaxay marka ma jiraan soo jeedintii golaha xukuumaddu waa waa dhacday laakiin wax kale oo dhacay ma jiraan fikraddu taas weysayna u qoran tahay waxaan ku hadlaayo waxaan iska sheegtay maaha waa qodobka farqada koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaad midda ku qoran wey burhanow laakiin baarlamaanka waaba sheegeenba arrimahaas oo idil baarlamaanka waktigaani ma saxan tahay in maaragtay doodoodaani sharci ma taha iyadana xilligaa ay hadda baarlamaanku galeen hawsha tar hadda ay galeen waa waa waa dooda tan waxay ahayd tii ayagu dadweynaha ugu gudbin lahaayeen inay dhahaanin macnihii inay dhahaanin annaga xisbiyadii baa saddex ka dhignay maba ahade shaqadoodiiba ma afartan iyo afarta xubnood markay ansixiyaan oo dambe oo bil kabacdi baarlamaanka dadweynaha laga soo cesho baa laga hadli lahataa markaasuu qodobku noqon lahaa mid wax laga bedelo laakiin hadda iyagu guddigu inuu soo falanqeeyo hadheeri lagu ansixiyo bil dadka loo gudbiyo awareness lagu sameeyaabay ahayd laakiin ma ahayn in ma garanaysaa maanta taas marka baarlamaanku doodda ay galeen iyo qodobka ay galeen waa sharci daro wax ansaxayna ma jiraan qodobkaa keliya ansaxay oo soo jeedinta
burhaan waa mahadsantaha xildhibaan cawil haddaan kuu soo laabto dadweyneha waxay aada u hadal hayaan maadaama arrintaani arrimihii ama dagaaladii ka dhacay magaalada garowe ay ka dhalatay arrintan hadda baarlamanka hortaallay dastuurka haddana waxaa leeyahay baarlamanka waxay doodooda sii wateen oo ay fadhiyeen baarlamanka iyadoo ay dad geeriyoodeen oo xataa midadkii aan weli la aasin maaragtay colaadiina ay taagan tahay arrintaa bal ka waran
aada iyo aad baa umahadsantihiin dhammaantiin horta sida xildhibaan burhaan sheegay waa runtiisii haddeer soo jeedintii xukuumaddaa la aqbalaya dastuur la furay ma jiro dastuurkan hadda waa hadday u bilaabanaysaa waa la baahinayaa waa laga hadlayaa markaa kabacdi waa runtiis markaasaa cod bii kabacdi baa cod loo qaadayaayo afartan iyo afar waa baa uqa baa cod baa loo qaadayaa afartan iyo afar xubnood markuu helo oo ah saddex meelood oo laba ka mida xubnaha baarlamaanka markaasaa qodobkii wax laga bedelayay wax laga bedelay wixii lagu daraya iyo wixii qodobkii laga bedelay halkaasay ka imaanaysaa markii wax laga bedelo kadi kadibna sidii oo kalea cod loogu qaadaya taa marka hadda bursayskii baa socda ee wax hadda la bedelay oo banaanka yaalla iyo tirac yiman oo meel taallaa ma jirto taa waxaan rabaa taa inaan kuu sheego waa laba arrimood waa run khasaaraa dhacay dhibaato badan baa dhacday waxaan rabaa inaan maaragtay tacsiyadayda hore aan kusii daro aan dadkii meeshaas ku dhintay wixii wax koyxiyeeloobay inaan halkaa uga tacsiyeeyo oo intii dhimateena ilaahay u naxariisto intii maaragtay dhaawac ahaana rabbi u booqadhigo laakiin waa wax weyn oo dadkeena u baahan yihiin inay cashar ku qaataan oo mar walba ay ogaadaan in innagu waxa keliya aan ku wada noolaan karnaa ay tahay dulqaad iyo isxakamayn iyo in caqligeenu shaqeeyo waxaan aaminsanahay anigu dadka weli aaminsan baanahay inaynu aynaan weli ahayn dad maaragtay qaangaar aanu ahayn inay sharci isku xukumaan aanu qaangaar u ahayn marka haddii dhinac laga fiiriyo marka dhinac laga fiiriyo oo la fiiriyo dhinaca maaragtay mas-uuliyadda iyo sida wax u socdeen xaq bay ku ahayd baarlamaanku inay maaragtay meelihii dhaawacyadu ka jireen tagaan soo booqdaan dadkii arkaan ka tacfiyeeyaan haddii ilaahay ku idmaayo bulshada dareenkeeda ay la qaybsadaan dhinaca kale marka laga fiiriyo waxaa ogaataa in baarlamaankii furan yahay oo hay-adihii dawladdu ay shaqaynayaan oo maaragtay nabad jirto oo bangiyadii ay furan yihiin oo dukaamadii dadkii ay shaqaynayaan oo movementigii socdo waa qayb ka mida nolosha waxayna tusaysaa runtii weji kaloo ah in dadku ay weli nabad nabadii inay jirto oo taa dhinaceeda dhinac bay positive ka tahay oo maaragtay dad badan oo xataa ama qixi lahaa ama meel aadi lahaa ama banaanka joogay baa markay arkaan baarlamaankii oo fadhiya iyo golihii wasiiqada oo fadhiya iyo dadkii dhaqankii iyo odayaashii iyo nabaddoonadii iyo beelihii oo shiraya waxay dareemayaan meeshii in noloshii iyo nabadii iyo weli caadi ay tahay laakiin isku dhac iyo khasaara uu yimi marka taa laftigeedana waa inaan aragnaa inay labada dhinac dhinac haddii aan dhinaca xun laga fiicin laga fiirin labada dhinacba dhinaca dhinacna ay ka xun tahay wixii dhinacna ay ka wanaagsan tahay marka waxaan moodayaa baarlamaanku inuu iyadoo dhibi taagan yahay shaqeeyo de waxaa la odhan karaa dhinacna marka laga fiirsho wixii meesha ka dhacay xoogaa ma fiicnayn laakiin haddana in shaqadii inay socoto oo magaaladii ay nabad tahay dhinaca positive bay ka ahay
xildhibaan arrinta kale waxaa jirta soo jeedin ka timid dhanka isimada oo ay yidhaahdeen markay ka hadlayeen xabajoojinta labada dhinac ay dhex dhigeen in baarlamaanka ay hakiyaan maadaama ay qodobadan hadda laga dooday ay yihiin kuwa colaada magaalada garowe keenay marka baarlamanka arrintaas sidee u arkeen mase laga yaabaa in arrintaasi ay suuro gasho runtii anigu guddoonkuna nooma sheegin aniguna anaguna maaragtay de wax qoraal oo aanu helay ma jirto guddoonkuna annaga nama oranin maaragtay odayaasha dhaqanka ayimid oo waxay dheheen arrintaa hakiya oo baarlamaanka hala xiro laakiin de waxaan rajaynayaa wixii kale oo odayaasha soo jeediyeen oo dhan in la qaatay oo nabadii iyo hadda maaragtay isdhexgalkii iyo runtii ay aada u shaqaynayaan oo labadii dhinacba ay ka shaqaynayaan sidii nabadgelyada loo xoojin lahaa waana kusii boorinaynaa nabaddu cid walbay dan u tahay cid haba yaraatee qaladaasa iyo maaragtay iyo fawdo iyo dagaal ku faa'iideysa ma leh marka dadkan luuqadda keliyay ku wada hadli karaan waa xiwaar waa dood in laissor fariisto oo la doodo oo wixii khaldan iyo wixii saxanba miiskaa dushiisa lagu wada soco laakiin waddo kale oo xabadeed iyo wax kale oo meeshaan uga furan cidna ma jirto laakiin odayaasha uga hoggaansannahay waxa laali waxay soo gooyaan diyaar baanu nahay inaan qaadano waa mahadsantahy xildhibaan haddaan u gudbo wasiirka wasiir dadka waxay aada isu weydiinayaan waxaa leeyahy xilligan waxyaabaha kusoo aadiyey waxaa jira dana gaar ah oo ay xukuumaddu ka leedahay arrintan sidoo kale haddana waxaa leeyahay wax tubraac ah ma jiro oo ay soo gudbisay xukuumadda oo la xiriirta in maaragtay dastuurka in la furo oo arrimahaas wax laga bedelo dhaafsiisan arrintan maxaa ka leedahay
nuux dastuurka horta wax kabeddelkiisa sidii xildhibaanaduba sheegeen horta habraac buu leeyahay wax looga bedelo waana waxayna ku caddahay boqol soddon iyo sagaal ee dastuurka puntland bay ku caddahay habraacaas wuxuu kasoo bilowdaa soo jeedin soo jeedinta xukuumadda waa soo gudbisay hore oo maybe soo gudbisay waad la socotaan waxaa kaloo ku xiga baarlamaanku ayaga wixii soo ka dambeeya taladooda iyo go-aankooda leh ayaguna waxaa xadadaya habraacay u marayaan dastuurkaa sheegaya shirguddoonka baarlamaanka wuxuu u magacaabay guddi kasoo tala bixiya soo jeedintaas guddigaas oo ka mid a qaabka habraaca qoliga awoodaha uu baarlamaanku leeyahay ka mid tahay hadda guddoonkii baarlamaankuna iyo shirguddoonkoodina waa waa atay guddiga u magacaabeen kadibna baarlamaanku asagay ka doodayey haddana baarlamaanku waxay ansixiyeen oo ay gacanta u taageen waxay ahayd arrintan ma laga doodi karaa dastuurka qodobkan in la furo iyo inaan la furin weli qaadashada qodobka iyo wax kabeddelka dastuurka waa dhiman tahay guddigii baarlamaanku u magacaabay oo shirguddoonka baarlamaanka u magacaabana waa shaqaynayeen waa la kulmahayeen dadka haddeerna baarlamaanka kashib uu gelinayaa iyo aragti aruurin haddee habraaca ay marayaanna dastuurka u qeexayay ku caddahay taasana waxaan odhan lahaa marka waa shaqa dastuuriya golaha baarlamaankuna waa ku fulan yihiin baarlamaankuna hadda wuxuu leeyahay shirguddoon iyo waa hay-ad madax shaqadoo u madax bannaan dastuurka bay u hoggaansamaan ilaa iyo hadda intaan aragno saddexdii tilaabo la qaaday ba sharciga waa tabsanta oo soo jeedinta xukuumadda baarlamaankuyo magacaabay guddiga kasoo shaqey laha arrinta tan ayagu afti u qaad ayagoo u qaaday kalsooni ama cod u qaaday in laga doodo arrintaan qodobkan dastuuriga la furayo in kale go-aankii iyo dadkuna waa u dhiman yahay waa ka sugi doonaa haddi lahayd ayagaan u madax banaantay ka dhigayaan hadday saddex xisbi u deenayaan hadday shan xisbi ayaan taas waa taas tan kalena wuxuu horta garowe doraato labaatanka bisha ahayd waxaa ka dhacday dhibaato xun dad baa dhintay dad baa inaga dhaawacmay dhaqaal magaalo baa inaga burbudhay oo arrintaa waa ka xunahay waana waxna dhibayo qof kasoo reer puntland ama qof kasoo soomaaliya waa dhibaysaa waan ka tacadsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu gaadhay wixii dhintana ilaahay ha u naxariiso inta dhaawacaan ilaahay ha u boogadhayo oo ilaahay waxaan ka baryaana ilaahay inuu caafiyo waa arrin xun oo xanuun badan lagu hayo dadka dhintay labada dhinac iyo shacabku waa waa wiilasheenii kuwa isdagaalayo qoryaha wata laftooda waa ciidankii dowladda qeybo ka mida waa waa waa wiilasheenii kulligooto waana dhibaysaa dhimashadooda dhaawacooda iyo wixii garowe ka dhacay iyo maaragtay waxaa lagu aqoon garowe weeye taas marka laga yimaado iskuma xirnaa qodobkan dastuurka baarlamaanku inay shaqadooda qabsadaan oo ha dooli ay yihiin oo dastuurka ay ka doodaan iyo dagaalka lagu soo qaaday guriga baarlamaanka oo niman siyaasiyiina oo isticmaalaya ciidamadii dowladda qeybo ka tirsan ay isticmaalayaan oo diidan isbeddelka puntland ay u socoto oo ah in laga guuro nidaamkan shideenka ah oo waxa weeyaan habdhaqanka in laga guuro oo loo guuro doorasho qof iyo cod ah siyaasiyiin diidan oo dantooda ka dhex arka inay dadka reer puntland isbaara u haystaan ayaa horta ka dambeysay sanaya dhacday maanti dhaweyd dhacdee ma ahayn dastuur mid ku eg waxaana daliilku ugu ah kii maanti dhaweydtay rabshadaha sameeyey iyo siyaasiyiintii ka dambeysay ciidanka isticmaalayay dhacdadii maanti dhaweyd tii shanaad bay ahayd lixdii bilood u dambeysay tii shanaad bay ahayd waxay horay ciidan u dhigteen karin oo u dhaxaysa garowe iyo degmada dangurayo oo isbaara ay dhigteen dawladdu kama jawaabin iyadoo nabad la ilaalinayo laga fogaanayo isku dhac waxay biriqaysteen qalabkii doorashooyinka oo sarfeyga lagu sameyn lahaa waa ka warqabtaan dawladdu kama jawaabin lixdii bishii february waxay magaalada garowe soo geliyeen ciidamo xabad bay ka rideen wixii lugeed baa ka dhacay dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay dawladdu kama jawaabin ayadoo nabadna ilaalinaysa dadkana inaysan isku biriqaynaysa xal iyo waanwaanay war hal in wax ku dhamaadaana wadda waxaa ku xigtay shan iyo tobankii may oo sanaasiikhdii loo qaadi lahaa gobollada gaar ahaan kuwa gobolka bari loo qaadi lahaa in isbaaro loo dhigtay oo aeroboortka lagu weeraray oo ciidankii amniga oo booliiskii qaybna ku dhimatay qayb dhaawacantay dawladdu kama jawaabin xabadna marha loogama jawaabin intaa xal baa la raadinayay waxaa ku xigay iyo laba afar iyo labaatankii bishii may oo maalintii doorashada ka horreysay in xarumihii doorashooyinka ay weerareen oo qalabkii loo waday bursanle oo doorashada lagu qaban laha la weeraray oo la baleliqaystay oo ay arkayseen isagoo la gubahayo oo weerar lagu qaaday shantii cado oo ka horreysay dagaalkii maantii dhaweyto shantuba dastuur kuma saabsanayn dastuur baa la furana waa iska sheeko baan ka dagaalamaynaa dagaalkii maanti dhaweyta dhacay oo guriga baarlamaanka lagu soo qaaday oo hay-adaha dowladda lagu soo qaaday oo hay-adaha sharciga lagu soo qaaday niman siyaasiyiina oo xamar ku xiran kasoo isticmaalay oo dowladda federaalka lacag soo siisay oo kuwa lamid a kuwa gede iyo hiiraan iyo baraawo dhibaatada ka huranaya kuwa lamid a halkan lasoo diray oo dhaqaale lagu soo siiyey oo siyaasiyiin puntland hore u joogi jiray oo fashilmay wasiir hadda ayagana lama joogaan oo aan isku kalsoonayn baa horta waxaan ka shaqaynaya ayagana wiilashaan isticmaalaya marka horta dagaalkii duraata dhacay ma ahayn dagaal ku saabsan dastuur wuxuu ahaa dagaal daba socday shantaa jeer oo hay-adihii dowladda la weeraray oo marna dowladda aysan ka jawaabin intaa waxaa la raadinaya xal intaa waxaa la raadinaya nabadgelyo intaa dowladdu waxay ka shaqaynaysa in barnaamijkan democratizationka ee doorashadii qof iyo cod ay geedi socodka puntland ay ku guurayso si nabada ku dhammaada welina waa ka shaqaynaynaa nabadaasana laga shaqaynayaa shalay wixii daraa wuxuu dhacana hadda hay-adaha dowladda in la difaaco waa xaq baarlamaankii iyo hay-adihii dowladda markii la yahaa ma shari ka dhaan oo ajende ma degse ka dhaan oo ma doodi ka dhaan oo suma imaan ka dhaan dee taas dowladda mas-uuliyaddeeda ma waa gudanaysaa waajibkeeda hay-adaha dowladdana waa la difaacayaa sharcigana waa la difaacayaa ciddii wax tabanaysana waa lala hadlayaa wadahadal bay uqoshahay horaa loo sameeyey haddeer baan la hadlaynaa soo jeedinta dhaqanka oo xabadda in la joojiyo oo wiilashan ciidanka australia la kala fogeeyo waa soo dhaweynaa waa arrin fiican cid kastoo wadahadal iyo arrinta tan mataqaanaa u baahan in la qanciyo waa la qancinayaa geed hoosi iyo guri hoosiba waa loogu tegayaa hay-adaha dowladduna shaqadooda waa wadanayaan waana shaqaynayaan baarlamaankuna waa hay-ad madax bannaan shaqada baarlamaankuna ma istaagayso tan dowladduna ma istaagayso waana soconaysaa laakiin wasiir waxaa la leeyahay idinka laftirkiin inaad xilligan kusoo aadisaan dastuurka in la furo ama qodobkaasi wax laga bedelo dana gaar ah ayaad ka leedihiin taa maxaa ka leedahay nuux walaa dana gaar kama lehen dowladda xukuumaddu dana gaar kama leh wax dan gaarana ma jiro dastuurka in la furo oo qodobkan dastuuriga la furo ma xukuumadday ka timid sootay toddobiya bishii february ay soo jeediyeen dhammaan ururada siyaasadda waddanka reer puntland sootay xisbiyadu soo jeediyeen soomaalka xisbiyadakan soomaaha dadka qayb ka mid a dadkii reer puntland baa raba u doodaya xukuumadda ujeedo gaara kama leh waa mid midda labaad waxay tahay maxay tahay dowladda xukuumadda ujeedo gaarka ha nalala tartamo oo saaxad siyaasadda hala balaariyo oo dadka reer puntland ka wada qayb qaataan ayay xukuumaddu soo jeedisay si barnaamijka u hirgalo aan loo arag wax saddex koox ama saddex qof ama saddex ruuxa niman midda labaad waxay tahay marka laga hadlayo dastuurka dowladdu waxay haystaan mandate hay-adaha dowladda mandate bay haystaan mandateka sharciga inta u hadhay shaqadii waddanka oo xaqa ugu lahaa dastuurka xaqa u siina way qabanayaan dastuurka puntland labadii sano oo u dambeysay waxa tobankii sano u dambeysay laba jeer baa wax laga bedelay labada kun iyo laba iyo saddex iyo tobankiina waxbaa laga bedelay isla qodobkan laftigiisa oo qodobka afartan iyo lixaada ee ka hadlahaya doorashada golayaasha baarlamaanka ayaa la bedelo lifaaq baa loo sameeya lifaaqa afraad labada kun iyo sideed iyo tobankii bishii agost waxbaa laga bedelay marka haddii dowladdii cabdullahi calagaatan bishii agost ay wax ka bedeshay oo baarlamaanka oo ay tiri doorashada qof cuda lama aadi karee qodobkan dastuurka hal hala hakiyo dowladdii cabdiraxmaan farola labada kun iyo saddex iyo tobankii bisha agost ay bedeshay annagu hadda agost ba lamaba gaarinba may iyo february iyo march baan ka hadlaynaa soo jeedinta dowladda soo gudbisay marka dadka ku doodaya waktiga waa dad dooddood oo taa dood shaban aan ku kalsoonayn oo aan rabin waddanku inuu doorasho qofkii coda u gudbo caqabadaha kan oo dhan dadka samaynaya waa dad diidan puntland ay ka guudho meesha tan dowladdu waa shaqaynaysaa annaguna waxaan ka shaqaynaysaa puntland ay u gudbaan doorasho qofkii coda si nabadgelyo ah oo salmi ah lagu gaaro dadku inay ka guuraan hanaankan dadka luuday oo lagu baaba'ayo kalsoonida dadka baaba'ashay waa mahadsan tahay gabagabadaan soo gaarnay waxaan rabnaa xalka inaan u gudubno xalka muxuu noqon karaa iyadoo maaragtay colaadahani garowe ka muxuu ahay qarxay laga yaabo inay meelo kaleetana saameyn karto iyadoo maaragtay laga baaqanayo arrintaana xukuumadda ay doonaysana ay u hirgelayso xalka muxuu noqon karaa aan ku hormaro xildhibaan cawil
aada iyo aada baad umahadsan tihiin horta wasiirku si faahfaahsanna waa uga hadlayso kululo haddee waa wasiirulo waxa weeye mar kasta waa waxa weeye waa qumbahaygaan ligliga haystaa laakiin waxaan rabaa halka horta meesha yaalla xaqiiqda waa laba arrimood keliya labada arrimood oo meesha taallaa waxa weeye kow in xukuumaddu haddii aysan waktiga harsan ku qaban karin waxyaala waxa hor yaalla mas-uuliyadda doorashada labada kun iyo afar iyo labaatankii hortaala inaysan caqabad kale ayada ku noqonin in amniga iyo kala dambeynta iyo waxwada lahaanshuha ay meesha ka baxaan qoliyaha kale oo mucaaradka ah oo kasoo horjeeda aragtidaas oo siyaasiyiintana waxaan kula talin lahaa oo oo xal ah in aysan xoog wax ku raadin waxa mar walba loo soo noqonayaa iyo cidda la rabaa mar walba in la maamulo iyo waxa runta labadaa tiimba ay kusoo socdaan oo hawshooda ku biya shuban doontaa waa mustaqbalka dadka marka dadku cid rabta inay xoog ku haysatana ma qaadi karaan kuwa raba kuwaa xoogaya inay sii xoogaanna kuma uma dulqaadan karaan sidaa darteed waxaa la rabaa wax wixii qofku wuxuu awoodi karo inuu qabto intuu xafiiska joogo wuxuu wuxuusan awoodi karinna inuu bulshadii kusoo celiyo oo qof kasta markii uu isku dayo wax aan sax ahayn oo soconayn inuu fiiriyo waxa uu isagu shalay ku yimid xafiiska iyo dadkii ka horreeyey waxay ku yimaadeen siday uga tageen waa in dib taariikhdu way kharaartahay laakiin mar walba waxaa layi ku noqonoqoshadeeda iyo dib loo akriyaa waxay badbaadis qofka ka badbaadisaa waxyaalo badan oo uu taariikh xun uu isagu samaysan lahaa marka anu waxaa aaminsanahay xalku xabadna kuma jiro midmidugtaag iyo isafgarowaana kuma jiro waxaa loo baahan yahay dadkan uma baahna maanta haba yaraatee in lagu dul dagaalamo iyo in lagu dul murmo keliya laakiin waxaa la rabaa mas-uuliyad dowladduna inay si saarto dadka dowladda aragtideeda kasoo horjeedaana mas-uuliyaddaas dhinacooda inay iska saaraan loona dheganuglaado dadka waxgaradkaa iyo odayaasha dhaqanka oo hadda hawsha ku jira aada u mahadsantaha xildhibaan caawil waxaan u gudbayaa burhaan burhaan sidee kuuga muuqataa adiga xalka xalku waa horta wasiirku dhul badan buu ka hadlayo xoolaha wasiirku de waxyaalo badan meelo badan buu taataabtay horta anigu de intuu maray ma marayo waxaan leeyahay qodobadaas uu wasiirku taataabtay xalka ka hor horta fiira soomaaliya hadday hadday burburiso puntland fiira soomaaliya madaxweynaha wasiirka madaxweynihiisa deli baan anagu ku ogeyn xasan sheekhna isagaa keenay cid kale haddii hadda xasan sheekh bud baa burburiya taas cideli baa lagala xisaabtamaya horta taas waa ta waa qodobka ah qodobka kale wuxuu yahay xisbiyadu inay soo jeediyaan dastuurka oo ku qoraaneen codsadaaneen mubaadil baa ku qoran laakiin xisbiyadu waa ururo dhisan oo siyaasadeed weeye inay iyagu codsadaaneen dastuurka kuma qorna taa wasiirku waa iska ilaaliya wasiirka ha ilaaliya dastuurka isagoo wasiirka cadaaladda taasuna taa weeye tan kale waxay tahay wasiirku dastuurka ha akriyo annaga waxaanu ka hadlaynaa dastuurka isaga hor yaalo weeye waxaa ku qoran ha akriyo waa u akriyay waa garanaya in la gees marana maaha maanti dhaweyto xukuumaddu waxa doraa baarlamaanku u codeeya sharci daraya meel ay ka soo gashaa dastuurka ma jidho ma umana gudbi karaaneen xisbiyadii saddexda ahaa baanu shan ka dhignay ma oran karaaneen waxay lahaayeen inay dadweynaha u gudbiyaan bil sida u qoran tahay waa in loo raacaa dhibaatadii garawa ka dhacdayna waxaa keenay dastuurka la yidhi waa la asixiyey see loo oo loo gudbay in la yidhahdo xisbiya shan baa laga dhig burhaano waxaan rabnaa xalka xalka muxuu noqon karaa taa hore aan uga doodno xildhibaan waxaan saxaya xildhibaan burhaan anagu maana arag meel baarlamaanka ule ay ku dhaheen xisbiyada baan shan ka dhignay weli lama ansixin baarlamaanku waxay ka doodayeen waxay ahayd ma la furaa mise lama furi karo taasay ahayd laakiin weli laakiin xukuumaddaa kusoo
waxa weeye arrinta siyaasiyiinta iska soo horjeeda anigu siyaasiyiinta diidan baan ka mid ahaa waxaan u diidanay anagu sistamka dalka ka jira iyo doorashada lixda bilood ka hadha in la faragashado annaga go-aanka iyaga annaga qof kasta taas weeye waxaa la diidan yahay doorashada lix bilood baa ka hadhay haddii xisbiya lagu keeni karo oo xukuumadda iyo baarlamaanku ay cod kusoo dooran karaan lixdan iyo lixda ha ku keeneen laakiin in la yidhaha dastuur baa la furay afaaraa la galay maanta shan baa laga dhigaya haddeen arrinta ma aha arrintu arrinta muddokororsi baa ku jira annagu waanu ognahay xalku wuxuu yahay baan u gudbaya anugu intaa ku dheeraamayo ciidan dawladda ka mid ah oo sharci darre difaacaya iyo ciidan ka soo horjeeda oo sharciga difaacayana midka sharciga iyo sistamka difaacaya saxan siyaasi difaacaya sistamka dalka iyo mid duminayana ka duminaya baa qaldan annaga waxaan u aragnaa xukuumadda iyo golaha baarlamaanka soddon iyo afarta guddoomiyaha baarlamaanka ow ka yahay inay duminayaan dalka laakiin siyaasiyiintu kuwii dawladda shala ka tirsanaa weeye waxayna ku diideen wasiirada kuwii kula fadhiyey bay kuwa maanta diideen waxayna ku diideen waxaa hadda meesha yaal weye annagu marka waxaan leenahay sistamka dalka yaan la qaldin xalku wuxuu yahay doorashada lixdan iyo lix xubnood bay ku dhici karnaa lixdan iyo lix xubnoodna lagama gaari karo wixii dhacayna waanu ka tacseenaynaa mas-uuliyaddeedana guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha qaadaya annagu haddaanu nahay siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo arrintaa fikradda ma aanu shuqul kuma lihin waxaan kaloo kuu sheegaya doorashada lixdan iyo lixdaa lama laguma gaari karo xisbiyo dadku degmooyin bay u baahan yihiin degmooyinkii wakti bay u baahan yihiin in baarlamaankii la qaybiyay rabaan in dastuurkii xilli wakti la siiyo rabaa ma aha xilli lixdan iyo lix xubnood cod lagu soo dooran karo doorashadiina waa taaganta caqli baa la rabaa meeshaan doorasho lama doonayo ku darsi baa yaalla wasiirkuna waa ogya annana waanu ogna dadka xisbi marka la keeno ku dara waa imanaysaa jabta cusub maxay kordhinayaan laba sano madaxweynaha ugu daraya maxaa qarsoon waxba ma- inooma kala qarsoono dad isku mid aynu waa mahadsan tahay burhaan waa mahadsan tahay Een, ugu dambeyntii wasiirka aan u gudbo wasiir een, xalka eh, siduu kuugu muuqdaa adoo soo koobay Eh, waa mahadsantaa nuux waana waa waa ka mahadsan yahay xildhibaanku horta aniga waxaan xal u aragnaa puntland eh, golaha xukuumadda iyo dowladuba hadda xalku wuxuu ku jira horta barnaamijkan demoqrasiyashka puntland oo dalku aaday in laga shaqeeyo Eh, dalkana uu ka guuro meeshaan hadda uu deganaayo oo afar iyo labaatan ka sana la fadhiyey himilada dadka reer puntland muddada dheer ay sugayeen oo doorasho qof socda dadka in la gaarsiin in la aado in laga shaqeeyo Eh, si nabadgelyo ah oo ciddii aan eh, taa ka fikri duwan ama mucaarada ama u baahan in waddankan ka naxayso oo xalka waddanka qaybta waddankan waa laga talagelinayaa la tashi ballaaran iyo qancitaan iyo in cid walba la qanciyo geed hoosta lala fadhiisto ayaan ayaan een, ayaan kala qayb qaadanaynaa oo aan diyaar ulanahay taasna waa xal Eh, ugu dambeyntii waxay tahay een, waddankan dadkan reer puntland process buu soo maray barnaamijkan kaalgelintii doorasho iyo qof iyo cod waqti dheer bay soo marnay waa ka warqabtaan afar boqol iyo dhowr kun oo qof oo reer puntland ay isdiiwaan gelisay rabitaankooda iyo sharciyadda ay xaqa u leeyihiin iyo xuquuqdooda dastuuriga ahi inay waafudnaato dhowr qof oo kooxa oo siyaasiyiina oo horeyna aan u lahayn waxa weeyaan eh, barnaamijkan eh, democratization ayuu kuwii shalay ka shaqayn hayay ah markay dantooda ka dhex arkeen maanta markay dantooda ka dhex arki waayaana in intay ka beeraan dhehen isbaaraan u dhagaanana barnaamijkooda markay arkaan horta taa xal ma ahan Eh, rabitaanka dadkaas gelin bay leeyihiin waana waana dastuuriya xaq bayna uleeyihin laga shaqeeya rabitaankooda afar qofna isbaaro uma dhiga ka dho oo ayagu dan gaara leh ama waxa weeyaan meelo kale ku xiran Een, ugu dambeyntii waxay tahay hadda wuxuu xildhibaan burhaan leeyahay eh, doorashada ha lagu galaa qaabkay lixdanka lixdan iyo lixda laftigeeda u baahan dastuur in lagu noqdo haddii haddii lagu- haddii doorashada lagu galaayo sababtu waxay tahay dastuurkan wuxuu qorayaa haddii doorashada dowladaha hoose la qabto in doorasho qof iyo coda dalku uu aado baarlamaanku doorasho qof coda ay ku timaado marka ninka maanta diidan barnaamijka dastuurka inuu hirgalo oo dhahaya xisbiyada shanta ah lama furi karo dastuurka lama taabo karo oo meesha hala fadhiyo ninka dhahaya hadda waa nin raba berrito intaan bisha agus dastuurka hala ii furo mar kale aniga oo hala igu qoro lifaaq doorashada ha lagu galo taasna waxa weeyaan haddee hadda tii uu diidahay nin dastuur difaacaya maa nin dan gaar ilaasanaya bay noqonaysaa annagu waxaan aragnaa nuuxow ee dowladda puntland anu muddo corruption ooma soconno meel dowladda muddo corruption ay ku raadisana ma jirto ee waktiga inta noo hadhay baaba waxa weeyaan shaqooyinka noo yaalo oo dastuuriga abana qabanaynaa xasiloonida waddankaan ka shaqaynaynaa doorashada dowladaha hoose in la dhammaystiray xisbiyadaanu ka shaqaynaynaa arrintan ee, hadda doodaydu taagantahan waxay u taallaa hay-adaha dastuurigahay ciddii u baahan in la qancinaya waa lala hor fadhiisanaya waa lala hadlaya waa la qancinaya laakiin ha ogaadeen rabitaanka dadka iyo sharciyadda waa waxa ugu weyn muhiimad dowladdu intii Waa mahadsantay, Wasiir.
maandhaynasaa mana jiri meel anagu muddo kororsi aan ku raadin ama aan ku codsanay afkayga lagama maqlay marka ciddii wax kale iyadoo abuuraysa waa nin asagoo wuxuu rabo raba inuu ku dhajiyo dowladda nagu tira ma garat Een, waa hagaag intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada garowe wuxuuna ku saabsanaa furitaanka ama wax ka bedelka qodobo ka mid a dastuurka puntland arrintaasi oo dhalisay in dagaal qaraar uu ka dhaco magaalada garowe Een, waxaa barnaamijka igala qaybgelayay wasiirka arrimaha diinta iyo cadaaladda iyo dastuurka puntland maxamed cabdiwahaab axmed een, xildhibaan cawil xasan daad oo ka mid ah baarlamaanka puntland iyo sidoo kale xildhibaan hore burhaan aadan aw cabdi oo isagana een, qayb ka ahaa dooda intaas ayaynu kusoo afmaraynaa waana mahadsan yihiin eh, martideeda eh, barnaamijka igala qayb gelaysay waa mahadsanta